kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eeda barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaan ku eegaynaa walaaca culammada masaajidda ee soomaalida kala soo darsay falalka islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta maraykanka gaar ahaan soomaalida hogaamiyaasha diinta ayaa walaac xooga ka qaba koror ku yimid falalka islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta maraykanka waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaala magaalooyinka mataanaha ah ee st paul iyo minneabolis oo lagu soo beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda masiixiga sheekh xasan cali baar waxa uu ka mid yahay culummada masaajidka alxigma ee magaalada minneabolis waxaan weydiiyey jiritaanka islaam nacaybka ee gobolkan ay soomaalida ugu badan maraykanka ku nooshahay runtii aada ayuu u fara badan yahay maxaa la dhahaa gobolkanan hadda aan joogno cabsi u iska jirtaa ballaaran waddankao dhan ka jirto khaasatan qofka markii dareeska islaamka uu xiran yahay sida khamiiska iyo cimaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika ayaan isna wax ka weydiiyey islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka aad bay badan tahay runtii islaam nacaybku inta la hadlayo gabdhaha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu ceejiyo masaajidka hadda daarulfaaruq oo jamciyadda ayaana ka mida xilli fajarkii ah ayaa bam lagu tuuray xafiiska imaamka dhibaato weyn oo xoog la soo gaartay hadda muddo laga joogo taqriiban saddex asbuuc masaajid sembol ku yaala oo daarul imaan la yidhaahdo sembol ka furan ayaa goor fajirkii saasoo kale la galay marka dhibaatada dadku ay la kulmayaan oo islaam nacaybka dadka kaga imaanaysa xad male runtii aad bay u badan tahay ama ha noqoto inta badan waa hadal iyo caf iyo maaragtay erga la isku tuurayo ficilana way jiraan dalka maraykanka o dhan weli halkan keliya ma aha meelo fara badan baa runtii wax ka dhacaan falalkii ugu dambeeyey ficiladan waxaa lagula kacay masaajidka soomaalida ee daarul iimaan oo ku yaala magaalada st paul dhammaadkii bishii desembar ee lasoo dhaafay sheekh xasan cali xade oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka daarul iimaan ayaan weerarkaasi wax ka weydiiyey masaajidka wuxuu ku yaalaa xaafad bulshada soomaalidu ay ku badan yihiin meelo suuq ah meelo gasstation ah ama gaaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta meelo kaleeto oo makhaayada ah communitigu xaafad ay leeyihiin ganacsina kuleeyihin buu ku dhex yaalaa waa masaajid muddo dheer dhowr iyo toban sana meesha ka furnaa masaajidka daarul iimaan bulshada soomaalidu iyo dadka kaleo muslimiinta xaafadda degan ay ka faa'iidaystaan oo ilmahooda ku tarbiyan kuna cibaadaystaan marka wax dhib ah iyo wax qalalaasho ah iyo wax waxyeello ah muddadaas dheer oo masaajidku furnaa oo maamulo kala duwan iyo culamo kala duwan iyo ay u kala dambaysay lama kulmi masaajid wax ulaysa laakiin nasiib daro bishii lasoo dhaafay oo hadda december dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameyn oo isku xigta labadaba waxyeelo loo geystay hameenkii koobaad qof baa masaajidka yimid hilal hameyn hameyn bar ah oo masaajidka aan la joogin qofkaasu qof ka badan wuxuu ah anagu ma naqaano masaajidka ka wuxuu jabiyey albaabka hore oo laga soo galo oo mayn dhoorka albaabka hore oo muhiimka ah dhowr albaab masaajidku leeyahay albaabkaasuu jabiyey oo dhala ahaa arrintaas anagoo weli aan xal ka gaarin cidna la helin ayaa haddana hameenku xigtay qof baa masaajidka galay tanaa marka weyneyd oo dhib badnayd waana midda ay bulshadu aada u wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qof baa marka waqti dheer hameyn joogay masaajidka muxuud ku qorqoray qoraallo diinta kiristaanka ee la xiriira ciiddii iyo xilligii waxay ahayd ciidii aan odhan xilligii waxay ahayd holidhayada fasaxadoodii kiristaanka ayay ahayd xilligaas christmaski iyo waxaas marka ereyada christmaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin baa masaajidka lagu qorqoray gaaraan xafiiska imaamka iyo meelahaas meelaha qaarkoodna waa la jabiyey masaajidka darbiyada qaybo kamid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyey alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu adimo iyo mikrofoonadiina qayb baa la qaatay marka fajarka markii ama salaada subax jamaacada masaajidka ku tukata odayaal baa badanaa yimaada khayr allaha siiya xaafadda degan oo odayaal soomaali ah oo masaajidka fura oo usoo horeeya oo ku cibaadaysta laba oday baa masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xili adigu lix- shanta iyo barka meelahaas xili ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nus sac ka hor ayay ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu firqantooda dareemay buu albaab xagga xigo oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa uu iska baxay Een, boorso weyn buu watay boorsaas waxaan qiyaasaynaa alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada iyo waxaas inuu ku sitaysay sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka dhib noocaasaa loo geystay maalin waxay ahayd een, sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay laf- ee, la filahay in ay halkii kasii socoto marka aad bay argagax u noqotay markii la arkay waxa masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo ee, dhaqdhaqaaqyadii iyo casharadii masaajid ka socday bil ka hor weerarkaasi ayaa kaamarada waxishafalataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka dhacdooyinka noocana ee la baahiyo ma aha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka ee ker ayaa soo warisay ilaa iyo saddex iyo toban dhacdo oo waaweyn oo la xidhiira islaam nacayb toddobadii bilood ee ugu dambeeyey waxayna sidoo kale diiwaangelisay shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan dhacdo oo kale oo xafiiskeeda lasoo gaarsiiyey jeylaani xuseen waa agaasimaha xafiiska hay-adda ker ee gobolka minnesota doorashadii madaxweynaha trump waxaa ka dambeeyey oo sii batay islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyey madaxweyne trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore ee obama dadkaasoo hay-ado badan lahaa oo baafinayay arrimooyin ku saabsan islaam nacayb kuwaasoo kuwa ka mida hadda ay xukunkiisii amba een, xafiiskiisii ay ka baxeen laakiinse ilaa hadda ay ku jiraan dad een, xukumo ama ururo ku jiray islaam nacaybka baafiya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta aan xasuusan karno waxa weeyaan een, intuu madaxweynaha uu ku jiray een, trump een, in la qarxiyey masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid kaasoo ka dhacay een, magaalada een, een, bloomington oo ku taala minnesota een, qaraxaasoo hadda saddex qof lagu qabtay oo maxkamadda lasoo saaray saddexdaasoo een, saddex midnimood oo cadaan ah oo laba ay qirteen dembiyadoodii midna hadda maxkamaddii ay u bilaami doonto bishan february haddaan gali doono iyagoo oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ay say muslimiintu waddanka uga baxaan sheekh xasan cali xade ayaa sida jeylaani oo kale qaba in korarka muslim nacaybka maraykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah Een, waa horta muslim nacaybka iyo islaamfobiyada waxaan la yidhaahdo waa iska een, bini aadamku wax ayaga ka duwan weligood ma jecla marka weligood waa ay jirtay ilaa nabi maxamed sal alla alay wasalam xilligiisii islaamofobiyada iyo nacaybka waa ay jirtay qur-aanka iyo sunnadana inoo sheegaysa Een, laakiin hadba qolada soo kicisa iyo qolada maamulka wadanka iyo leadershipka iyo hogaanka dalkaas ayaa ee, dadka dareenkooda iyo caadifadooda kicisa oo hadba iyaga oo markooda nacaybka iyo waxaa weeye diidmadooda ay jirtay bay haddana kiciyaan marka een, intii ka dambeysay dhacdadii september 11 een, muddo hadda laga joogo ilaa 17 sano ka hor een, muslimiinta ee maraykanka een, mar kasta waxay la kulmaan een, islaamofobiyada dhib bay kala kulmaan iyo sido gaar ahaan intii haddeer uu odagan john trump oo xukuma ee, maraykanka u yimid aad baa buunbuuni arrintaas loo buunbuuniyey aad baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah oo wada- wadankan degan caybka loo qabo iyo faquuqa iyo takruurka iyo dhibta lagu hayo aad bay usii kordhaysaa marka muslimiinta culummada masaajidda guud ahaan waa la dareensan yahay waa layska wacyigeliyaa waa laga hadlaa wixii tilaabooyinuu la qaadi karaa la qaadaa securitka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xoogaa iyo kaamirooyinka lagu hiro waa la kordhiyey maalmaha jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto badanaa ama booliska xaafadda loo yeeraa ama securit gooniha lala heshiiya oo kamriyo securitka ilaaliyo oo ilaalinta qaabilsan iyo waardiyaha masaajidka hortiisa baabuur keeno oo dad hubaysan baa la keenaa marka waa dareensannahay waana culays soo kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa inta qolyahan hadda republikaanka oo wadanka xukuma gaar ahaan oo donald trump iyo tiimkiisu intay wadanka joogaan culayskaas waa jira muslimiintuna way baqayaan laakiin ilaah ra markasta baa tala saaranaya inkastoo ay weerarada jireen haddana culummada iyo mujtamaca soomaalida iyo muslimiinta kaleba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortegayaan islaam nacaybka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda waa kan sheekh xasan dhooye guddoomiyaha guddiga fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika waxaan qaadnay masaajidadii inta badan waxaa lagu xiray kamerooyin waxaa lagu xiray qalab security oo qofku uusan soo geli karin inuu ilaa number uu isaga furo maahane waxaa la shaqaalaysiiyey sidaan sheegay dad hubaysan waxaa kaloon samaynay arrintan runtii waxay keentay dhinaca kale haddii laga fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen communitigu waa is abaabulay tusaale ahaan gobolka minnesota soomaalida joogta way is abaabuleen waxay xulufo la noqdeen dadka diimaha kala leh dadka xuquuqda u doona dadka laga tirada badan yahay sidaa daraadeed waxay xoog isugu geeyeen sida statekan ay dad fara badan oo soomaali matala u dooran lahaayeen dad kale dadka kaleeto oo gobolkan degan oo madaxda ana ay soomaaliya dadka soomaaliyeed ixtiraam ugu heli lahaayeen sidaa daraadeed waxaan samaynay oo organisation la yiraahdo muslim coalition oo maaragtay kamid a faith in minnesota waa ururo diimeed oo isu tagay oo kristaan iyo yuhuud iyo maaragtay muslim bale waxaa lagu guuleystay sanadkii hadda lasoo dhaafay aqalka looga taliyo gobolka minnesota in lix biil oo dadkii isku tagay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose waxaa ka mid ahaa la dagaalanka systematic islamophobia macnaha islamophobiada in laga hortago oo lala dagaalamo marka arrin aad iyo aad u badan baa la qabtay waxaa ugu muhiimsan oo la qabtay waxaa ka mid a dadka muslimiinta inay doorteen xerraadayaha guud ee gobolka minnesota keith erison oo nin madow oo nin muslim ah taasina aysan sahlaynin in qofna uu aad ugu soo dhiirado dadka soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ee gobolkan maxaa yeelay sharcigan lala tiigsanayaa si aan naxariis lahayn taasi waxay keentay marka aad inay u yaryihiin dhacdooyinka ficilka ama gacanka hadalka islaam nacaybka communitigu waa diyaarsan yahay waa codeeyeen waa is-abaabuleen waxayna rabaan xuquuqdooda inay ku raystaan si sharciya arrintaasi marka waxay keentay isku dubni xagga maaragtay jaariyadda ah waxay keentay in ay diintooda iyo maaragtay dhaqankooda iyo ay difaacdaan wada jirkooda leanna waxaa yimid arrin kulligood ka wada weyn oo maaragtay dhibaato ku wada ah culummada iyo martida kale ee barnaamijka elayska v o eda igala qayb gashay ayaa u haya soomaalida ku nool maraykanka talooyinka la xidhiira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerar uga yimaada dadka nacab muslimiinta waxaa ku horeynaya sheekh xasan xade waxaana ugu dambeeya jelaani xuseen feejignaan ha la ilaaliyo feejignaanta yaysan inagu baqdin qofku inuu digtoonaado iyo inuu boqo waa kala duwan yihiin qofku hadduu boqo oo uu shaqaysan waayo oo waxbaran waayo oo cibaadaysan waayo waa ujeeddadii lalahaa oo dadka islaamofobia ka shaqeeya ujeeddadii lahaayeen waa inay anaga nacabsi geliyaan marka taas baqdin dadka ugu yeeri mayno laakiin waxaan ugu yeerinaa digtooyin is ilaaliyaan in ay hadday dareemaan wax ay ka shakiyaan ay yaqaanaan cid ay wici lahaayeen xaafadda aad degan tahay booliska kugu dhow station kugu sokeeya iyo meelaha public ah ama caamka ah oo kugu dhow inaad taqaanid dadka xaafadda laga soo doorto inaad taqaanid nambaradooda iyo qaabka loo waco in aad taqaanid culammada iyo dadka communitigu ay doorteen oo soomaalida ah oo community leaderska nambaradooda inaad taqaanid wici kartid in aad waxa weeye diyaargarowgu jiro masaajidda iyo maraakista iyo meelaha la isugu yimaado lafteeda in ay feejignaadaan inay sikuritkaadka isticmaalaan kaamirooyinka wax duuba ama ilaaliya inay isticmaalaan in ay isu yimaadaan inay isu wacyigeliyaan oo ka tashadaan baa muhim ah oo qofka muminka ah markastaba inuu diyaarsan yahay feejigan yahay ilaahayna tala saarto ayaa muhim ah
barnaamijka elays iyo colaad iyo v o a aad bay umahadsan yihiin fursaddan qaaliga anuu ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee maraykanka degan ee muslimka kow waxaad tihiin dad muslima waxaad tihiin dad soomaaliyeed waxaad tihiin dad madow intaasoo dhan waa xaqiiqo aan la inkari karin intaasoo dhanna waa wanaag iyo maaragtay ilaahi subxaana watacaala waxa uu kuu dooray sidoo kale waxaa tahay qof maraykana oo sitii sana haddii xadgudub lagu sameeyo diintaada ama midabkaaga ama waxa aad tahay xaq waxaad u leedahay arrintaa inaad ka falceliso sida ugu habboonaad samayn karta waxa weeye in aad is abaabusho waddanka maraykanka cidna xaqa qofna xaqiisa si sahlan laguma siiyo qof walba xaqiisa isaga u dooda oo dhacsada haddii arrintaa arrin la xiriirta arrin diintaada ama salaadaada ama maaragtay shaqadaada ama waxyaaba noocaas aad la kulantay waxaad la xiriiri kartaa hay-adda keer oo kale haddii kale waxaan idin leeyahay tareerimana waan haynaa aan bixino oo ah civic engagementiga ama sidii looga qayb looga noqon lahaa community organizer oo ah siyaasadda dhinaca qofka uu xuquuqdiisa kusoo dhacsanayo wixii dulmi ah oo lagu wadan uu isaga celinayo waad la soo xiriiri kartaan xafiiska awaana ee heerkulan gobolka minnesota sidoo kale waxaan leenahay maraakiis aad u tiro badan oo lix iyo toban state oo maraykana ku yaala waxaan idinkula talinayaa is-abaabula xaqiina sifa sharciga ku dhacsada marnana ha aqbalin nacayb isfarsooc iyo midabtakoor iyo diin nacayb lagugu geystay haddaad aqbasho ilmahaadu masii haysan doonaan diinta islaamka soomaalina masii ahaan doonaan qofka muslimka ah mar walbaba macnaha inuu foojignaado uu ogaado waxa ku soo socdo iyo waxa hareerihiisa joogo waxa ay yihiin dabcan way jiraan ciidamada booliska inta badan ammaanka iyo masaajidda aada bay ugu xiran yihiin way yimaadaan mararka qaarkood kaararkooda ayay qeybiyaan iyagoo oo dadka ku dhahayo haddii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo bliis soo ribood garaya booliska boolisku si fiican ayuu ula shaqeynayaa maxaa la dhahayay masaajidda inta badanna aada ayay u caawiyaan khaasatanna gabdhaha walaalahaya special xijaaban dumarka ah in ay iska ilaaliyaan meelaha qaarkood markaay marayaan ay foojignoodaan maxaa la dhahaa dadka ka horeeya iyo dadka ka dambeeya iyo kuwa hareeryadooda maraya iyo mar walbaba inay is ilaaliyaan waxaan kaloon kula darmayaa gabdhaha xijaaban ee walaalahaya sidaasoo kaleete in aysan keligood soconin oo meelaha halista ah mithaalan baa dhibka uu kasoo gaari karo aysan aysan keligood marin ayna taxdiraan ayna haddii ay wax ka shakiyaanna ay la xiriiraan laamaha ammaanka qaabilsan waxyaabaha kale oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xidhiiraan hay-adda nabadsugooyinka iyo annaga oo keer ah dhibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuullada dhigta ee runtii si gaara loo raadsado arday kale markii ay islaam nacaybka uu ka dhaco iskuullada arrimaha kale ee bulshada ah ee runtii iyaguna ka dhici kara gacanqaadis oo kale amba hadidaad ama dhibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hadda lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan sidii looga hortago dembiilayaashana la qabto oo ay dembiilayaashuna u yeeraadaan marka waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan welibana dadka muslimiinta ee wadanka maraykanka jooga inay ogyihiin dad badan oo taageera oo usoo jeeda inay arrimahanna ka doodaan kana dagaalamaan laakiinse waxaa loo baahan yahay mar walba dadku muslimiintuna inay iyaguna ka qeyb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay-addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan islaam nacaybka loo yareeyo cilaaqada muslimiinta iyo dadkaan muslimiinta ahayn la wanaajiyo arrimaha bulshada ku saabsan islaam nacaybka ee runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah haddii la qarsado in ay dhaawac u yeeli kartana in laga horto
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay walaaca laga qabo falalka islaam nacaybka ee ku soo kordhaya maraykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo